dhalinyaro ku nool degmada Dhuuble ee gobolka Jubbada Hoose oo bartay cilmiga kombiyuutarka isla markaana shaqo ku waayay cilmiga ay barteen ayaa hadda ku dhiiriday inay magaalada Dhuuble ka hirgeliyaan goobo lagu cilad bixiyo kombiyuutarka si ay ugu maareeyaan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa ka warbixiyay shaqadooda iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan waan dhowahay magaceygii waa cabdulaahi caafi kumanac dheer garacde een, ee, shaqada kombiyuutarada dee waa dhowr dhowr siyaabood u halaaban waa la kala qaadaa hardware iyo software la yihahda marka badanaa waxay u badan yihiin dhanka hadda magaalada waxay u badan tahay dhanka hardwareka softwareka waa ku yaryaaba marka dhowr cilad baa laga bixiyaa waa software iyo hardware marka badanaa waxay kasoo halaabaan dadka qofka windowga inuu lagu shifto waa software la yihahda xagga jaajarka hadduu ka halaabo mise qeybaha shid- inuu shidmi waayo computerka xaggaasna waxaa la yihahdaa hardware yow muddo hadda qiyaas ahaan adiga waa labiyo toban sano baa ku jira adiga labiyo toban sano dhowr sano aan baranayay iyo adiga sideed sano hadda ku shaqaysanaya Een, horta waxaa la yihahdaa wixii lagu dadaalo maa la gaaraa adiga at least markii hadda koorsooyinka la bixina waa sanad ha sanad le wax ka ka- ka badanna ma jirto ka yarna ma jirto waa sanadkaa dadka loo qabtaa ciddii wax ku baranayso waa sanad sida hay-adaha hadda waxay bixiyaan hal sano le markii meelaha goobaha xirfadaha lagu barto waa hal sano labiyo toban sano baa lagu bartaa wixii ka bilowda waa bara- practical adaa suuqa geliya meel baa furanaysaa mise dadka waa la shaq dad adig experience kaa leh oo practicalka leh baa la shaqaynaysaa maxamed cabdulaahi cabdi Een, waxaan ku noolaa dhobley waxaan ka mid ahay ee, dhalinyarada ku shaqaysata kombyuutarka cilad bixintiisa alxamdulilah abiilka iyo xoogaa waan ka helnaa Een, wax dhiban ma jiraan Een, adigu biilka iyo xoogaa mataqaantaa wixii aan u baahana waan ka helnaa Een, nin kastoon isoga baahneen xoogaa dee caawin kale oo xag dowli ah ama dhinac kale ahaato waxyaalo badan aan isoga baahnahay laakiin haddana adiga alxamdulilah een, aad baan ugu fiicannahay waana nafacday